islaanimadiisa lama xukminayo de maxaa yeelay dhimigani degenaashaaguna la degan yahay dee ma raadaynin isaga iyo awlaaddiisana mar haddii aana isagii iyo awlaaddiisii toona ina dhex deganaantaasi ay raadayn weyday dee ilmo uu soo qafaashayna ma raadaynayso walaa yasixu ma ansaxayo islaamu sabiyin sabi islaamkii ma ansaxayo mumayizin oo muisa istiqlaala keliya u calo saxiixa haddaan qabanno ma ansaxayo islaamka aynu ka saarnay islaam tabaciya ayuu ahaayo cid la raacinayay halkana islaamkii mubaashirka ahaa ee tooska ahaa ee uu sabigu la imanayay buu inooga sheegaya waxa uu leeyahay sheekhu ma ansaxayo sabi mumayiza oo wax yar kala garaya islaamnimadiisu ma ansaxayso isagoo la istiqlaalayo la keliyoobaya cala saxiix da qowlka saxiixaa qabano maxaa yeelay mukalaf baanu ahayn wuxuu markaa shabahaya u la mid yahay bayda kii aan mumayiska ahayn iyo kii waallaa oon islaamnimadoodu itifaaq ahaan aanay u ansaxaynin ayay shabahaya u la mid yahay midalaad waxay shahaadadanku hadalkeedu uu ku hadlayo sabigu ama waa khabar ama waa inshe dee hadday khabar tahay oy war tahayna warkiisu maqbuulba ma ahayn sabi aan qaan gaadhin hadduu inshe yahayna dee cuquudii kale ayuunbuu la mid noqonaya taaniga saxiixa ka horjeeda wuxuu leeyahy waa iska ansaxayaa oo waa dhaxlaya qariibkiisii muslimkaa faslun fi ma yatacallaqu biriqi laqiidi waxuriyati wastilxaaqihi halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu waxyaalo ku tacalluqa addoonnimada ilmaha la helay iyo bal xorriyaddiisa iyo ishaleeshiintiisa idaa lam yuqira markaanu qiran allaqiidu ilmihii lasoo qaaday biriqin addoonnimo markaanu qiran fa huwa xurun weeye ilaa an yuqiima axadun qof inuu soo taago bayinatan markhaati biriqii addoonnimadiisa inuu kusoo taago mooyaane wain aqara bihi lishaksin hadduu u qiro fasadaqahu u rumeeyo qubila waa la aqbalay lam yasbiq haddaanu ka horaynin iqraarun qirasho bixurriyatin uu qirtay waxau sheekhu leeyahay ilmihii laqiidka ahaayee la helay haddaanu qiranin addoonnimo haddii aanu addoonnimo qiranin qofkaa laqiidka ah ee lasoo helay oo aanu odhan addoon baanay xor buu noqonayaa waa beryaha hore dee addoommuhu ay jireen maanta yani waxba kama jiraan hadalkan ilaa inta ilaahay soo celinayo dee dagaalkii gaalada jihaadka lagula jiray iminka muslimiinta inbaa golada la isu geliyo o isku jihaadaye ayagana way iska raaxaysanayaane marka haddii aanu ilmo qofkaa lasoo helay aanu isagoo addoonnimo qiranin xor weeyaan maxaa yeelay sida u qaalibkahay dadka waa xorriyo ibnu mundir sheekha la yidhaha ijmaac ayuu soo naqliyey ilaa an yuqiima axadun bibayinatin biriqi inuu qof soo joogjiyo markhaati ka marakacayo addoonnimadiisa marka waa lagu cabalfali wain aqara hadduu qira haddaba ilmihii laqiidka ahaa ee mukalafka ahaa weliba dee qaan gaadhay macalkaa hore waa sidaase bihi riqi ayaa addoonnimo ayuu qirtay lishaksin buu qirtoo kaasaan addoon u ahay buuhi fasadaqahu isna waa u rumeeye wuxuu ihi warun waa addoonkaygii qubila waa la aqbalay in lam yasbir haddaanu laqiidkaa ka horu marin iqraar bixorriyati qirasho uu xornimo qirtay haddaanu hore u qiranin xornimo oo uu hadda yidhaahdo shaksi baan addoon u ahay kiina yidhaahdo waa runtii waa la aqbalaya iqraarkiisa marka halkaa haddii masalan uu kiibeeniyo riqigu ma sugnaanayo waxba imaha hadduu yidhahdo addoonnimadaas ma sugmayso walam yasbiq baynu idhi hadduu xornimo qirtay intuu qaan gaadhay iqraarkiisan dabadeed lama aqbalayo maxaa yeelay qirashadii hore xornimada u qirtay buu axkaamtii xorta ku qaatay markaa ma hananayo inuu rido dabeed walmadhabu madhab waxa weeye anahu laa yushradu lama shardiyo an laa yasbiqa inaanu ka horu marin tasarufan tasaruf yaqtadii uu keenayo nufuuduhu furitaankiisa xoriyatan uu keenayo wadalika misaalka baycin iyo wanikaaxinba weeye balay yuqbaru waa la aqbalaya iqraaruhu qirashadiisa fii asli riqi addoonnimada asalkeeda uu qirtay iyo wa axkaamihi axkaamtii almustaqbalati ee soo socota lalmaadiyati tii tagtay may almudirati dhibaysay bikayrihi cid kale dhibaysay fi adhaari haddaan qabano falow lazimahu daynun hadduu laazimo oo fa aqara biriqin addoonnimo uu qirto wafii yaddii gacantiisana maalun uu yahay qudiya minhu daynkaa maalkaasaa laga bixin waxau leeyahy sheekhu madhab waxa weeye inaanay shardi ahayn marka la aqbalayo qirashada kaa la helay addoonnimo uu qirayo qirashada ka la helay addoonnimo uu qiranayo ansixitaankeeda shardi uma aha an la yasbiqa inaanu ka horraynin oo aan hore looga helin tasarufun yaqtadii nufuuduhu xorriyatan macnaha wuxuu leeyahay shardi ma aha ninkani intaanu addoonnimada qiranin inaanu la imanin wax dee qofka xorti sameeyo uun oo keliya masalan waa maxay waa iibkii iyo nikaaxii iyo dee iibka iyo nikaaxa iyo dadka xortaabaa sameey addoommadu ma sameeyaan markaa qofkan la helay markuu addoonnimada qiranaye la aqbalayo shardi ma aha inaanu waxyaalo caynkaasoo kale guur iyo nikaax iib iyo waxyaalaha ay ku xidhan tahay fulitaankooda xornimo inaanu samaynin waxba shardi maaha bale waxyaalahaasi wuxuu leeyahay isagoo waxyaalaha sameeyey yuqbalu waa la aqbalaya iqraaruhu fii asli riqi addoonnimada asalkeeda hadduu qirtu yidhahdo addoon baan ahaa waa la aqbali wa axkaamihi lmustaqbila wa fii axkaamihi lmustaqbila axkaamta soo socotoo dhanna addoonnimo waa loo aqbali asalka addoonnimada qirashadeeda waa la aqbali axkaamta mustaqbalkee soo socotana waa la aqbalay addoonnimadaa yani waxaa soo socdaa ama waxa isaga wuxuu ku jira haata ama waxa isaga dur ugu jira ha ahaato lalmaadiyati lmudirati bigayrihi laakiin axkaam tagtay tasarufaad tegey oo cid kala dhibaya iyada iqraarkiisa loo aqbali maayo sidaas hare haddaan qabano miaal ahaan waa kan halkan inoogu miaal wuxu uhi falow lazimahu daynun hadduu dayni laazimo ninkaas laqiidkee la helay ayaa dayn lagu yeeshay faaqara biriqin addoonnimu qirto wuxu uhi addoon baan ahay wa fii yadihi maalun gacantana maal buu ku hayaa gacantana maal buu ku hayaa qudiya minhu qudiya daynkii minhu maalkaa uu gacanta ku haya ayaa laga gudi innagoo le addoonnimadii waan waan aqbalaynaa way iqraarkiisa waynu aqbalaynaa isla markaa axkaamta wixii soo socda oo dhan addoonnimadaa waa lagu socodsiin wixii tegey ee cid kala dhibayey ayuun baan lagu socodsiinay iminka dayntan uu ninka u qirtay xoolana gacanta ku hayo dee loo aqbali maayo xaggaasoo waa xugun maadiyahoo tegey mar haddii xukunkaasi maada he dayntu ay hore ugu laasimtay xoolana uu gacanta ku hayay kadibna uu addoonnimo qirtay waxaa la odhanayaa isaga inuu addoon yahay waa qiraynaa axkaamta soo socotana waa qiraynaa laakiin xukunkan hore tegay ee cid kala dhimaya loo aqbali maayo oo waxaa la leeyahay waxaanaad gacanta ku hayso hortu dayntii ha laga bixiyo baa la leeyahay oo ninkaanaad addoonnimada u sheeganaysaa wixii ka soo hadha un ha qaato ee la odhan maayo bacdamaaba uu yidhi addoon baan ahay oo ninkaasaan addoon u ahay macal xoolahanuu hayo dee ninkanuu leeyahy addoon baan ahay ha loo gudbiya la odhan maayo e xukunkaa hore ee maadiga ayaa tegey isaga loo aqbali maayo iqraarkaa maxaa yeelay cid kale ayuu dhimayaa falow lazimahu daynun faaqara biriqin wa fii yadihina maalun baa ku sugan qudiya minhu waa laga bixin oo laga eegi maayo addoonnimadan u qirtay ninkan muqarilowgaana wixii dayntaa ka soo dheeraada ayuunbaayn u yeelanaya haddii daynta ay wax ka hadhaanna markuu xoroobun baa loo raaci walow iddacaa hadduu sheegto riqahu addoonnimadiisa man qof ayaa sheegtay laysa fii yadihi gacantiisa aanu ku jirin bilaa bayinatin markhaatilaan lam yuqbal la aqbali maayo wakadalika iddacaahu multaqidu kii qaaday hadduu sheegtana waa lamid filadar haddaan qabano waxau leeyahay qofkii la helay ayaa waxa waxaa sheegtay addoonnimadiisa man laysa fii yadi mid aanu gacanta ku gacantiisa ku jirin oo aan haynin oo iska meelaa joogun baa yidhi ninkaasi waa addoon joogkii berigii dhaweyd la helay maaha waa addoon bilaa bayinati wax markhaati u hayaana ma jiro lam yuqbal lama aqbalayo jazman maxaa yeelay dee daahirka sida dada ka muuqata waa xorriyo xujo ayuun baana lagaga tegi karaa wakadaa in iddacaw lmultaqidu hadduu kii soo helay uu sheegto addoonnimo isagoon bayine haysanin oo ugu tiirinayo usoo helidda addoonnimadana laba aqbalay filadare haddaan qaban maxay asalku waa xorriyo lama suulinayo markaa bimujaradi dacwa sheegasho keliya walow ra'aynaa haddaan aragna sakiiran ilmo yar mumayizan oo wax kala garanayo aw kayrahu ama kayrkii haddaan aragno fii yadi man mid gacantii ku jira yasriqu addoonsanaya walam yucraf aan lana garanin istinaaduha tiirsigeeda addoonnimadaasi ilaa iltiqaadi qaadida ay u tiirsamayso xukima low biriqi addoonnimo ayaa lagu xukmin fain balaqa hadduu qaan gaadho waqaala yidha ana xurun baanahay lam yuqbal qawluhu lama aqbalay fila saxi haddaan qabano ilaa bibayinatin markhaati mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddaan aragno ilmo yar baan argnay sagiira mumayizan oo wax kala garanaya aw kayrahu kayra mumayizin ama midaan mumayis ahayn ayaan aragnay fii yadi man yastariquhu qof addoonsanayaan aynu gacantiis ku aragnay oo la waa addoonkaygii walam yucraf istinaaduha ila liltiqaad lamana garanayo addoonsigan oo addoonsanayaa inay ku tiirsantahay soo heliddii uu soo helu soo qaaday uun iyo inay wax kale ku tiirsan tahay toona lama garanayo xukima low biriqi addoonnimo ayuunbaa loogu xukmin oo dee sheegashada uu sheeganayo iyo gacanku haynta ay ku tasarufka cid ku haysataana aanay jirin ayaa loogu xukmin fain balaqa haddaba hadduu qaan gaadho ilmaha la helay baa intii dee aan addoonnimadiisa xukmin ayuu qaan gaadhi wa qaala ana xor war weligeyba xor baana ninkan uu iska ka haystay un buu ihi lam yuqbal qawluhu fila saxi qawlkiisa lama aqbalayo ilaa bibayinatin markhaati xorriyaddiisa ka markhaati kaca mooyaane maxaa yeelay dee waxaynu ku xukunnay addoonnimadiisa yaraantiisii xujo ayuunbaa lagu suulin karaa sayidka inuu dhaariyana uu leeyahay u yidhaahdo waa inaanan xor ahayn ku dhaaro waman aqaama qofka soo taaga bayinatan markhaati biriqiha addoonnimadiisa cumila bihaa waa lagu camal fali wayushtaradu waxaana la shardiya an tatacarada albayinatu markhaatigu inuu banbaxdo lisababi lmilki milkiga sababtiisa wa fii qowlina yakfii waxa ku filan muطlaqu lmilki milki mutlaqa ayuunbaa ku filan waxau leeyahay sheekhu qofka soo taaga ee qofkaasi wa iska caamo ama kii soo helay soo qaatay haada ama keyrkii haada bibayinatin bayinatan biriqihi ilmahaa la soo helay ama qofkaa la soo helay buu ama kii soo helay haata ama midkaasi addoonnimadiisa ayuu markhaati usoo joojiyey cumila bihaa waa lagu camal falayaa maxaa yeelay faa'iidadeeda ayaa muuqata ama kii gacanta ku haya ama kayrka midkii doonabaa soo joojiyo wayushtaradu an tatacarada albayinatu lisababi lmilki waxaana shardi ah in markhaatigaasi u banbaxo sababta milkigan sababta ninkani uu ku milkiyey waa inuu caddeeya miyuu dhaxlay miyuu iibsaday si aanay u cuskan dee soo qaadashadan aan markhaatigani u noqonin wa fii qowli yakfii mutlaqu lmilk qowl wuxuu leeyahay may milkii hadduu ilaha isaga ayaa le waa ku filan tahay oo dee maalyaalkii kale ayuunbay la mid tahay walow istalxaqa hadduu isaleeshiiyo walow istalxaqa laqiita usama walow istalxaqa laqiita hadduu ishaleeshiiyo kii lasoo helaybaa xurun muslimun baa ishaleeshiiyey laxiqahu wuu haleeli wa saara wuxuu noqon awlaa mid mudan bitarbiyatihi tarbiyadiisa mid mudan ayuu noqon wain istalxaqahu cabdun hadduu ishaleeshiyana laxiqahu wuu haleelayaa wa fii qowlin yushtaradu waxaa la shardiyaa tasdiiqu lwaliy sayidihi sayidkiisu inuu u rumeeyo ayaa la shardiyaa bu waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ishaleeshiiyo ilmihii lumay ee lasoo helay ee islaamnimadiisa la xukmiyo xorun dakarun muslimun qof lab qof xor ah oo lab oo muslima ayaa ishaleeshiiyey laxiqahu wuu haleelayaa maxaa yeelay dee wuxuu qiray xaq aan cid kale dhibaata ugu sugnayn isagoo maal u qiray oo kale ayuu ka dhigay oo isaga ayuunbu ku abtirsan inkastoo igu wanaagsanti l qaadiga bal inuu siduu kuugu dhashay iyo si yani inuu tafaasiil weydiiyo ilmahaasi wuu haleelayaa wasaara awlaa bitarbiyatihi waxaanu noqon mid mudan markuu hareelo ilmihiisii noqdo tarbiyadiisana isaga kayrkii ka mudan wuu mudan yahay macnaa iminka awlaa isaga ayaa u mudan loogama jeedo oo macnaa cidda kalena waa mudan tahay ala tafdiil maaha isaga ayaa mutay weeye mustaxiqun lahaa duuna hayri isagaa mutay wain istalxaqahu cabdun addoon bay ishaleeshiiyey haddaba yidhi anaa dhalay laxiqahu waa haleelaya maxaa yeelay addoonku nasabka kaxorkaa buu la mid yahay maxaa yeele wuu dhali karaa guurna waa ku dhali karaa shubhana waa ku dhali karaa wa fii qawli yushtaradu tasdiiqu sayidihi qowl baa wuxuu leeyahay mee sayidku waa inuu rumeeya o idhahda odaa dhalay wain istalxaqathu imra'atun hadday haweenay shaleeshay tira anaa dhalo hooyo aanu ahay lam yalxaqha ma haleelayo fidasaas haddaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu hadday haweenay tidhaahdo ilmahan anaa dhalay ma haleelaya as haddaan qabano markhaati ay usoo taagta mooyaane maxaa yeelay dee waxaa suurtagala markhaati iyadu inay usoo taagto oo umulisooyinkii iyo dumarkii ku xeernaa iyo waxaa dee goortuu ka soo dhacaya dadkii arkayay oo dhan ayaa la heli karaa laakiin ninka xaggiisa isaga dee cid ka markhaati kici kartaa ma jirto saas daraaddeed baa iyada le markhaati uun ha u doonto aw isnaani laba ayaa ishaleeshiiyey lam yuqadam la hormarin maayo muslimun iyo waxurun calaa dhimiyin wacabdin laga hormarin maayo fain lam takun bayinatun haddaanay jirin curida cala alqaa'ifi baa loo bandhigayo fa yulxaqu waxa la haleeshiin man alxaqahu bihi cidu haleeshiiyo fain lam yakun qaa'ifun haddaanu jirin oo ama taxayara waa wareeray oo ama nafahu canhumaa labadoodiiba waa ka reebay oo ama alxaqahu bihimaa labadoodiiba wuu haleeshiiyey umira waxaa la amray bilintisaabi inuu nasab sheegtay bacda buluuqihi intuu qaan gaadhay dabadeed ilaa man mid yamiinu dabcuhu dabeicadiisa ayuu ilanayso oo ileyhi xaggiisoo minhumaa labadooda ka mid a waxa uu leeyahay sheekhu hadday ishaleeshiiyaan ilmihii lasoo helayba itnaani laba ayay soo haleeshiiyey mid waliba wuxuu sheegay anaa dhalay buuli bal hortu markay halkaa taagantahin lam yuqadam muslimun waxorun calaa dimiyin wacabdin hadday muslim iyo dimi yihiin la kala hormarin maayo hadday addoon iyo xor yihiin la kala hormarin maayo waa siman yihiin mid waliba kelidii hadduu usoo u sheegan lahaa ehel ayuu ahaan lahaa marka horta ad muslimnimo iyo xornimo lagu kala rajixi maayo maxaa la samayn markhaati baa loo raadin fain lam yakun haddaanu bayinatun markhaati midnaba ma wato curida cala alqaa'ifi qaa'if ayaa loo bandhigay qaa'ifku waa ninka yaqaana dadka iyo yacni sumadahooda iyo siday isu kala yihiin iyo nin yaqaana oo dadku si ay isu dhaleen iyo yaqaano alla uu ku ilhaamiyo baray weeye sidii ninkii usaamo zayd iyo usaamo soo maray ee yidhi yacni intuu arkay cagahoodii nin cad iyo nin madowna waa kala ahay uli cagahaasi qaarkood qaarka kale ka ahaaday intusaa eega cirbihi cagahoodii si ay isu berber yaallo kaasaa loo bandhigay oo fa yulxaqu ama fa yalxaqu man alxaqahu bihi cidduu haleeshiiyo ayuunba haleeli cidduu yidhaahda kaasaa dhalay unbaan la raacin maxay le haleeshiintiisu raad haleeshiintu raad bay ku leedahay xagga nasab sheegashada markay isku qaldunto dacaawida dabadeedaanu fasal ay leeyihiin oogu iman doonaa haddii ala yidhaahdo falam yakun qaa'ifun haddaba wax waxaa yaqaanba beryahaba cid ku shaqaysan lama arag o ama waa jira nin ku shaqeeya taxayara waa wareero kala saari kari waayo aw nafaahu canhuma ama labadoodiiba uu ka anfiyo wuxuu ihi waar midkiina ma dhalin aw alxaqahu bihima ama wuxuu ihi labadiinuba waa dhasheen ogabay khaa'ifkii ka kacbuu noqday markaa warkiisii koluu dawaqay iyo koluu labadiiba u diidiy koluu labadiiba dul saaray dee suurtagalna maaha umira bilintisaabi bacda buluuqihi ilaa man yamiinu ilaa man yamiinu dabcuhu waxa la fari oo lagu dirqin inuu u nasab sheegto kani markuu baaluqa iyo waxa lagu nasab sheeg ilaa man yamiinu dabcuhu ilayhi minhumaa labadooda warkeebaa dabeecadaadu u dhowdahay baa la odhan iska jeclaysi un maaha dabciga ilmuhu waalid waalidkiisa waa u iishaa waxaanu cid kale ka helin ayaanu ka helaa marka waxaa la odhan markaad adigu u ilanayseed isleeday waa ku dhalun inu nasab sheego kaasunbuu dabeedna raaci walow aqaamaa bayinatayni laba markhaati hadday soo taagaan mutacaaridatayni oo iscaaridsan saqatataa fi ladhari adar haddaan qabno labadooda soo dhacay mid waliba laba markhaatuu soo taagay isagaa dhalay iyo isagaa dhalay bay leeyihi walo waa lagu kala rajaxana lama hayo labadii markhaati tarjiix baa loola dhaqaaqa waa la kala xoojiya mid baa la qaata ta kalaa la tuuraa xagga dambe inooga iman doontaa insha allahu tacaala waa suurtogeli weyd saqadataa fi ladhari labadaa markhaati ee meesha ka saar markhaati la-aan bay noqon ninkii qaayidka ahaa ayuunbaa loo bandhigay maxaa yeelay dee waxaan suurtagal ahayn labadan markhaati in lagu wada camal falo maxaa yeelay dee ilmuhu inuu labadooda ka wada yimaada iyo mustaxiila gacan ku hayna lagu kala rajixi maayo gacantu dee milkigay tusaaye nasabka ma tusido saanigu wuxuu leeya daraka horjee war ma dhacayaane labadan markhaati un qaa'if ha la dhex keeno qaa'ifku ha kala rajaxo oo ku qaa'ifku yidhaahdo un ha raaco waxaa jacaarada la yidhaha ayuu kitaab yahay markaa jacaala jicaala jucaala intaba waa la sheegay oo jiimkaoo la kasriyo iyo isagoo la fadxiyo iyo isagoo la gudo waxaa jucaalada la yidhaahdo ayuu kitaab yahay markaa jucaalo luqa ahaan xagga luqada markaa laga tilmaamayo waxaa la idhaha ismun lima yujcalu lilinsaani calaa ficli shayin waa magacuu leeyahay wax qof la siiyo oo shay uu samaynayo wixii lagu siiyo ee loo yeelo ayaa la yidhaahdaa jucaalo sharci ahaan marka la doonayo jucaalo waa iltizaamu ciwadin macluumin calaa camalin mucayanin aw majhuudin casura camaluhu waxaa la yidhaahdaa waa qofkaoo isku laazimiya oo guudkiisa yeela wax ciwad bedel macluum ahoo go-an oo la isla wada garanayo waxaanu ciwadkaa iyo bedelkaana ugu yeelayaa shaqo la qabanayo shaqadaasoo mucayano ahoo la cayimay ama majhuulo ahoo laga jaahil yahay oo ay camalkiisuna adag tahay qabashadiisuna ay adag tahay wixii ay qabashadiisu iska sahlanayd ee aan qiimo lahayn in wax lagu kala qaato waa tin horeba usoo tilmaanayo sidaanay ijaaradaba usoo gelayn kelmad yaroo alaab laga dul yidhaahdo oo kale jucaaladana usoo geli mayso arkaan ayuu leeyahay kitaabkani oo waa siiqo ku tusinaysa yani jucaaladan iyo islaazimiinta caaqib oo ninkii jaacilka ahaa iyo caamilkii ah kii waxyeelayay iyo kii shaqada qabanayay camal oo waxaan la isu diraya wax mushqaayada la isku siinaya iyo jucli oo mushqaayadaas ah waxawaa sare ayaa la yidhaahdaa ama loo daliishadaa xadiidkii abu saciid alkhudri saxiixeynka ku soo arooray ninkii uu ku tufayey faatixada uu ku akriyay ee la qaniinay uu xoogayga arigaa xaynta arigaa ka qaatay intay martigelinta ka dooneen ay u diideen markii dambena lagu heshiiyey inay ku tufaan ayagana la siiyo xoogaygaa arigaa oo in lagu kala qaadan karo wax wixii qofka xanuunsanayey uu ku indifaacayo ama dawa ama wax lagu akriyaya ayaynu halkaa laga qaatay xadiidka waxaa kaloo loo yar weheshaday looma daliishaday waxaa loo yar weheshaday aayadda qur'aanka ayana waliman jaa bihi ximlu baciir ciddii la timaada qisadii nabiyullahi yuusuf awr muggii ama awrarkii ayuu leeyahay hiya jucaaladii ka qawlihii hadalkiisii oo kale weeye udhaa man radda ka soo celiyaa abiqii addoonkaygii dhuuntay falow kadaa intaas ayuu leeyahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa siiqatun siiqo iyaa la shardiyaa iyo dhawaq tadullu ku tusinaysa cala alcamali shaqo biciwadina lagu shaqeeyo multazamin oo qofku uu islaazimiyey waxau leeyahay sheekhu jucaale haddaad doonayso waxa weeye hadalkan oo kale qof yidhaahda man radda aabiqii qofka addoonkaygii dhuuntay aabiq waa addoonkaa firdada ee dhuuntay addoonkaygii dhuuntay qofka soo celiya falahu kada intaas ayuu leeyahay waxaas ayuu leeyay waxaasina waa wax mucayana waa macluum oo la isla wada garanayo kaasoo kale ayaa ducaalo la yidhaahdayo inagu baadifad baynu nidhahnaa waxaana loo shardiyaa buu hi xaqiiqowgeeda siiqatun ninka jaacilkii waa inuu siiqo la yimaadaan siiqadaasoo weliba tadullu ku tusinaysa cala alcamal cala alidni fi lcamal yacni ogolaansho shaqadan laysu dirayo laysu ogolaaday oo weliba looguna dirayo ciwad iyo bedel macluuma wax qofkan la siinayo oo macluuma multasamaho qofkani uu islaaziminayo oo qofkani islaaziminayo waa inuu la siiqo la yimaadaa siiqadaasoo ku tusinaysa in camal iyo shaqo laysu dirayo waxa laysugu dirayaana ay tahay bedel wuxuu qofkani qaadanayo guudkiisa saaray ninkaa neefka igii lumay ii soo celiya ninkaa awrkii iga lumay ninka neefkii kale iga lumay wixii kaleen waayey waxaasuu leeyahay alaab baa iga luntay baasaboor baa lumay ninka soo hela waxaasuu leeyahay waa kaa falaw camila haddaba qofkii hadduu shaqeeyo bilaa idnin ogolaansho la-aan aw adina lishaksin buu u idmay facamila kayruhu baa shaqeeye falaa shaya lahu waxba male waxau leeyahay sheekhu haddii uu ninkii iska shaqeeyo masalan nin baa wuxuu maqlayne war waxa iga lumay neef xoolaaba iga lumay ama wuxuu yidhi basaboor ba iga lumay camila bilaa idni ninkii maqlayay unbaa iska dhaqaaqay oo alaabtii raadinteedii ayuu ku dhaqaaqay ama nin buu yidhi waar hebelow shaygaasaa iga lumay awrkaasaa iga lumay waxaasaa iga lumaye haddaad ii soo celiso intaasaad leedahay mid kale ayuunbaa iska taw yidho hadalkaa maqlayo awrkii isagoo dabada kaga jira ayuu keenay camila bilcidni ow adina lishaksin buu idmay fa camila kayruhu ayaa shaqeeyey falaa shaya lahu ninkaasi waxba yeelan maayo labadooda kaa idan la-aanta ku shaqeeyey iyo kaa shaqada ninka kale loo diray intuu bawsaday isagu soo qabtay midkoodna waxba male maxaa yeelay markuu idan la-aan ku shaqeeyey dee ninkani isaga ayaa tabaruc sameeyey khayr allah ku sii un weeye marka nin loo diray ee mid kale iska qabtayna dee ma aha ninkani ninkii loo diray wax la isugu laasimiyey kana khayrun buu sameeyey walow qaala hadduu yidhaahdo ajnabiyun man radda kaceliye cabda zaydin falow kadaa buu leeyahay istaxaqahu raadu kaceliye cala alajnabiyi ku mudan ee wain qaala hadduu yidhaahda qaala zaydun baa yidhi man radda cabdi ka soo celiyaa falow kadaa buu leeyahay oo wakaana waa kaadiban mid bidin been sheegayaa lam yastaxiq calayhi ku mudan maayo walaa calaa zaydinna ku mudan maayo waxa uu leeyahay sheekhu macnaha shardi maaha ninkan waxyeelaya ee ciwadkan iyo ku dhawaaqaya mushqaayadu inuu ninkii shaygan lahaa yahay waxba shardi maaha ee hadduu masalan nin ajnabi yidhaahdo man radda cabda zaydin waar ninkaa hebel la yidhaha waanu isku wanaagsanayn oo addoon baa ka lumay ama shay baa ka lumaye ninka usoo celiyaa falow kadaa intaasuu leeyahay ninkaa hebel la yidhaahdo saaxiib baanu nahaye wixiisii qofka soo celiya intaasuu leeyahay hadduu yidhaahdo istaxaqahu raadu cala alajnabiyi ninka soo celiya shaygii keenaa wixii wuxuu ku mudan cala ajnabiy ninkii ajnabigaa intuu yidhi waan bixinaya ayaa lagu yeelanaya maxaa yeele isaga islaazimiyey ee wain qaala ajnabigu marka horeba hadduu yidhi qaala zaydun ninka zayd la yidhaayo ee awrku ka lumay ama masalan addoonku ka lumay baa yidhi buu yidhi man radda cabdi qofka addoonkayii soo celiyaa falow kadaa waxaasuu leeyahay xoolaha intaa leeg buu leeyahay kadaduda waa wax mucayana aya ayay ku dhacaysaa mar kasta ninkii zayd la odhan jiray soo maydaan ogeyn inuu addoonkii ka maqnaa ama awrkii inuu ka maqnaa wuxuu yidhi ninka awrkayga ama addoonkaygaa soo celiya wuxuu leeyahay lacag intaa leeg sidaasuu ninkii ajnabigahaa yidhi wa kaana kaadiban been baanu sheegayo ninkan zayd la yidhahay wax ka maqnaay waxba mu odhanin lam yastaxiqa caamil kuma mudan iyo calayhi ajnabi horta waxba ku mudan maayo waayo waxaanu ninkan ajnabigaa ugu mudanaynin dee waxba ismu laazimin anaa wax laygu leeya ma odhanin walaa calaa zaydin zaydna waxba ku yeelan maayo zaydna dee waxba isma laasiminin ee tuuggan inu iska hubsado dee hadalkani waxaan ahaydo mar hadduu shaqeeyey dee inu iska hubsadaabay ahayd waxba midnaba kuma laha walaa yushtaradu lama shardiyo qubul caamil caamilku inuu aqbalaa waxba shardi maaha wain cayano haba cayinee waxa uu leeyahay sheekhu waxba shardi maaha inuu ninkan caamilkaa shaqaynaya ka cayine oo ha yidhaahdee hebelow ii soo celi haddaad ii soo celiso awrkayga aada ii soo hesho intaasaad leedahay haba yidhaahdo sida hebelow ha u yidhaahdee waxba inuu yidhahde waa yahay anaa doonaya waxba shardi maaha walow haba cayine hadduu qayru mucayan yahayna waaba kasii dee awlaysan tahayo waar cidda ii soo celisa dee marka mar haddaanu cidba cayimin in jawaab laga doono cidaan mucayan ahayni dee waa wax iska adag weeyaanaya watasixu way ansaxdaa ducaaladii calaa camalin majhuulin wakadaa macluuminna waa kulmin fila saxi haddaan qabanno wayushtaradu waxaana la shardiyaa kownuljucli mushaqaayaduna macluuman ay timid la yaqaano falow qaala hadduu yidhaha man raddahu qofka soo celiyaa falow tawban mare ayuu leeyahy oo ama urdihi waan raalligelin fasada alcaqdu caqdigaasi waa fasaadaya waliraadi qofkaa soo celiyana ujratu milihi ka la midkaa mushaqayadiisa ayuu yeelan waxau sheekhu leeyahay ducaaladu waxay ku ansaxday camal majhuul ah camal aan inta cishu qaadan doona iyo in masaafada uu qaadan doona aan la garanaynin way iska bannaantay awrkaygii ninkii soo celiyay awrkii inuu shan geedi tegey in maalin lagu heli doono in toban cisho lagu heli doono waa camal majhuulah waa ku bannaan tahay wakadaa macluumin camal macluumana isaganoo laysla wada garanayana way ku ansaxdaa jucaaladu sida masalan tolid iyo dhis iyo jucaaladu way ku ansaxdaa ninka ii dhisa ninka maradaa ii tola intaasuu leeyahay sida saxi haddaan qabanno haddii a wixii oo laga camalkii oo laga jahliyay ay ku banaanatay isagoo laogyahayna waa kasii awlaysan yihin taanigu wuxuu leeyahay maya mar hadduu wixii macluum yahay baabulkira ayuu tegayaa baabulkira ha la geeyo baabuljucaale ha laga geeyo bu isagu leeyahay wayushtaradu kownuljucli macluuman waxa kaloo shardi ah arrinkaasi waa mid soomaali ka maqan waxa shardi ah ciwadkaa waxaan la siinayaa qofka inuu macluuman maal macluuma yahay lama ogolo qofka in lagu shaqo geliyo waxaan macluum ahayn waa ama idaacadda la ydhaha qofkii soo celiyay iminka idaacadaha ogeysiya waxa la dhaha waa la raalligelin doonaa journaalka lagu qoraa waa la wanaajin doonaa dee dadkiina isku wanaajis maaha ninkii toban kun oo dollar soo helay ee waxoogay kunka iyo meelaha eegayay dee wanaajiskiisi inuu toban dollar noqdaa laga yaabaa oo dabeedna halkaa isqabsi ka yimaado markeeda ugu horraysaba waa in wax macluuma qofka loo qabtaa la yidhaha qofkii keena intaasuu leeyahay ee falow qaala hadduu yidhaha man raddahu falahu tawban war ninka soo celiya maruu leeyahay maradii ma tuwaalkan yaree duufka layska mariyaa ma gooshaalaa ma macawisbaa lama cayina marun baa la yidhi dee marana harqa wax yaroo jeex yaroo halkaa laga soo qaday waa ku rumoobaa ama wuxuu uhi urdihii waan raalligelin buu ihi ninka ii soo celiya waan raalligelin fasada alcaqdu caqdigii waa fasaadayaayo heshiiskan waxba kama jiraan maxaa yeelay dee wixii laysiinaya baa jaahil laga noqday haddaba nin baa shaqeeyo soo celiyey ninkii muxuu yeelan waliraadi ujratu milihi ninkii soo celiyeyna ujratu masaal buu yeelan wari mise cishaa daydayeysay halkeebaad martay dee waxaan maray halkaasoo xadkaan ka gaadhay halkaa oo imise cishana waad waday shan cishaan waday waxaa la odhan war bal ninka ilaa xadka lugeeya ee shan cisho wadaa mushqaayad ahaan muxuu u qaataa intaasunbaa dabeetana laysugu dhufo intaasunbaa la odhan ninka si walow qaala hadduu yidhahdo min beledi kadaa qofka iiga soo celiyaa intaasuu leeyahay faraddahu min aqraba minhu meel ka dhow ayuu ka soo celiyay falaw qistu qaybkiisa ayuu min aljucli ku leeyahay ee walow ishtaraka itnaani fii raddi hadday soo celiyaan ishtarakaa fi ljucli ayaguna way wadaagsan waxau sheekhu leeyahay ninkiibaa marka hore wuxuu yidhi man radda cabdii min beledi kada war addoonkaygii meel heblaayuu tegeye ninka iga soo celiya borco berberuu tegey ninka iga soo celiya wuxuu leeyahay boqol kun buu yidhi faraddahu min aqraba minhu kii oo sooba lugeeyey oo meel dhexe maraya ayuu dabeedna helo halkiibuu ka soo kaxeeyey boqolna waa lagu heshiiyey inuu berbera kaga keeno ama burcaw kaga keeno maxaa la yeelay falahu qistu min aljucli masaafada un hala eego oo war halka laga soo celiyey intay jirtaa waxa la waa kala barhkii hargeysiiyo berbera boqolkana sow lama odhan nin berbere haddaad ka soo celisaad leed konton un hala siiyo ila meeshii layidhi ka soo celi kala barhkeed buu ka soo celiyey walow ishtaraka inaani fii raddihi laba ayaa waxay wadaagsayen soo celintiisa laba ayaa wadaagsayen soo celintiisa qofka soo celiye buu yidhi addoonkayga intaasuu leeyay labaa dabeedna israacay waa wada gucleeyeeno iyagoo wada ayay keeneen ishtarakaa fi ljucli xogaygii meeshaa uu ninku ku magacaabuu hi intaasuu leeyahay labadoodun baa wada qaadan maxaa yeele iyagaa soo wada celiyey madaxa ayuun baanay ku qaybsan ee waan kaa shaqo badnaaye waa taad maalin xanuunsatay iyo waa taad maalin seexatay socon mayse waa cadad ru'uusuhum walow iltazama hadduu islaazimiye juclan limucayanin buu isu laazimiyey fashaarakahu gayruhu baa fi lcamali la mushaarakeeyey in qasada hadduu kaasi u jeeday icaanatahu u gargaarkiisa falow waa u sugnaaday kululjucli awain qasta lcamala lilmaaliki hadduu u shaqeeyey u qastiyey falilawali qistu buu leeyahy walaa shaya lilmushaariki bixaalin kan mushaarakeeyna waxba malay wuxuu sheeku leeyahay nin mucayana ayuu isu laazimiyey jucli wuxuu yidhi hebelow haddaad soo celiso addoonkaygii waxaad leedahay boqol kun buu yidhi fashaaraku ninkii baa anba baxay fashaarakahu kayruhu fi lcamal nin kalaa dabeedna feedha ka raacay oo ninkii hawshii la qabtoo la soo celiyey bal nin kanun baa loodhan war maxaad u jeeday ilaa in cidi adiga kuma dalbanine aduunbaa isqorahaayo meeshan isgeliye adigu maxaad ujeedun baa laodhan haddaba in qasada icaanataho hadduu yidhah niyow ninkan wax loo diray ayaanu saaxiib ahayn oo anu kanuun baanu kaalmaynayey falahu ninkii mucayanka ahaa kululjucli isagaa wada yeelanaya isaga ayaa wada yeelanaya maxaa yeelay dee ninkan aan mucayanka ahayn isaga ayuunbuu u kaalmayn oo isagunbuu dhacayaa ninkan maaligiina wuxuu doonaya un addoonkaa in loo soo celiyaa si alla sidii suurtagal ah mar hadduu ninkani isaga uunu shaqaynayu tiirinayey ninkaa soo celiya mucayankaa mushkaayadoo dhan buu wada yeelan wain qasada ninkan haddaba mushaariga ah ayaa alcamala lilmaaliki wuxuu hi anigu ninkan maaliga ah ayaanu shaqaynayey oo ninkan wax ka lumeen baanu saaxiib ahaynoo ninkan uu wuxu dirtayna waxaan u arkayey midaan waxba keeni karaynin marka anigu maaligaan u shaqaynayay buuli sidii bay kusoo wada celiyeen falilawali ka hore haddaba mucayankaahi ilay nin baa la shaqeeyey oo maaliga ula shaqeeyey qistuhu qaybkiisi buu leeyahay jucligii boqolka ahaa misaal ahaan conton buu leeyahay conton ayuu leeyahay ilan waa kanoo nin maaligii ka socda ayaa la shaqeeye isagii contonun buu yeelay ila keligii sooma celinin nin maaligii ka socdaa la soo celiyey walaa shaya lilmushaariki bixaalin ninkan isagu isqorkaahee iska dhex qaaday xaaladnaba isagu waxba kuma leh marka hore oo uu u kaalmaynayey ka mucayanka iyo markanuu maaliga u shaqaynayey midna waxba kuma leh maxaa yeele waxba isma laaziminin caamilku laakiin hadduu wuxuu isu laazimi yidhaha haddaad ila daydido waxbaan ku siinaya dee caamilku wax kusii yeelan walikullin mid la arko minhumaa labadooda ka mida alfasku baa u sugnaaday qabla tamaami lcamali camalkii intaanu taam noqonin inuu fasaho ee fain fusika qabla shuruuci haddii la fasaho oo fasakha lcaamilu baa bacda shuruuci fasakhay falaa shay-a lahu wax alla wuxuu yeelanayaa ma jirto waxau leeyahay sheekhu caqdigan la yidhaahdo jucaaladu waxau ka mid yahay cuquuda jaa-isu darafaynka labada dhinacba ka banaan mid kasta oo maaliga ninkan wax ka halaabeena jucliga yeelay iyo ninka caamilkii wuxuu leeyahay alfasku qabla tamaam alcamal intaan shaqadii dhammaystirmin inuu fasakho ayuu leeyahay haddaba wuxuu leeyahay haddii fain fasika haddii la fasaqo qabla shuruuc intaan la gudagelin een shaqadiiba la qabanin ayaa maaligii fasakhay ama caamilkii baa fasakhay falaa shaya lahu caamil shay ma laha maxaa yeelay dee waxba lama qabanin waa marka qabla shuruuc ay tahay waa ninka ii soo celiyaa boqol buu leeyay inta bartii la iska fadhi ayuu ninka yihi may may adeer iska dah faraa ka qaad ama kii un baa yidhi war waxba soo celin maayo waxba male ow fasakha alcaamilu bacda shuruuci ama caamilkii ayaa fasakhay intuu gudagalay intuu maalin iyo waxyara wadooday bu waar kan cidina soo heli mayso caradaynu naga daawo iskaga hadnaye falaa shaya lahu taana caamilku waxba yeelan maayo oo dee ninka maaligii wuxuu doonayay wuxuu in la soo wada celiya tiina may xasilin wain fasakha almaaliku bacda shuruuci haddaba ninkii oo gudagalay ayuu maaligii fasakhay facalayhi ujrat lmahli ayaa lagu leeyay sida sax haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu ninkii baa shaqo galay caamilka ahaa taw buu yidhi oo isagoo baadoonkii kuwa dhan buu ninkii maalig ahaa fasakhay waana bacda shuruuc hortuu fasakhan facalayhi ujrat lmil fi l ujratmil ayunbu ku yeelan waxaa la odhan un halkii inta lagu joojiyo baa la odhan war inteebaa lagu shaqeeyaa dhowrkaa cisheed wadwaday intaa intaa u qaadaa la odhan saanigun wuxuu leey waxbaba ma leh oo waxba guudkiisa may ahaanin walilmaaliki ninka maaliki wuxuu leeya yaziida inuu koreyo wayanqusa u nusqaamiyo fi ljucli qabla alfiraaqi intaa la faaruqin kahor wafaa'idatuna bacda shuruuci intii la gudagalay dabeed waxa weeye wujuubu ujrat lmil ujratu masaali inay waajibayso waxa uu leeyahay sheekho ninkii maaliga ahaa ee masalan yidhi ninkaa awrkaa ii soo celiyaa boqol buu leeyahay ninkii yidhi wuxuu leeyahay an yaziida wayanqus inuu ziyaadiyo iyo inuu nusqaamiyo fi ljucli uu caamilka u shardiyey inuu nusqaamiyo iyo inuu ziyaadiyo wuu leeyahay qabla alfiraaqi intaan camalkii laga faaruqin wuu leeyahay taasi waa u bannaan tahay ninkii maaliga ahaa haddaba wuxuu hi wafaa'idatuhu bacda shuruuc faa'iidada haddaba ay leedahay ziyada ama nusqaamintan intii camalka la gudagalay dabadeed wujuubu ujrat lmil ujratu masaal baa waajibaya maxaa yeelay dhawaqan dambe fasakha buu u noqonayaa kii hore markuu masalan yidhi ninka ii soo celiya addoonkayga boqol buu leeyahay ee sidii lagu shaqo tago ee dabeedna uu yidhaahdo may wuxuu igu leeyahay konton buu igu leeyahay wuxuu noqonayaa hadalkaa dambe fasakh oo fasakhay caqdigii hore ayuu noqonaya maaligu hadduu camalka dhexdiisa fasakhmana wuxuu noqonaya ujratu masaal in loo celiyo ujratu masaal buu ninkii yeelan dabe walow maatal aabiqu addoonkii dhuntay baa fii bacdi dariiqi waddada barhkeed ku dhintay ow haraba ama waa cararay falaa shay-a lilcaamili ninka caamilka ahay waxba ma laha waxau sheekhu leeyahay haddii masalan shaygii la soo celiye la yidhi shaygaa qofkii soo celiyay intaasuu leeyahay ayaa masalan isagoon la soo gaarsiin ninkii lahaabaa waxa mudxa gaadheen masalan addoonkii ayaa iska dhintay ninkii maaligaana ma dilin dar alun buu dhexda ugu dhintay fii bacdi ariiq waddada barhkeed ow haraba ama wuu ka fakadhay markuu wuxuu soo wadaba markuu gurigii dul keenubuu ka fakadhay falaa shaya lilcaamili caamilku waxba male maxaa yeelay ma soo celinin shaqadiisan iyo soo socodkiisan la eegi maayo soo celin baa la doonayay soo celintina ma xasilin mar haddaanay soo celintii xasilin waxba ma yeelanayo waidaa raddahu markuu soo celiyo falaysa lahu ma sugnaan xabsuhu inuu u xidho liqabdi ljucli mushqaayadda gacan ku dhigideeda waxau leeyahy sheekhu ninkii masalan caamilkahaa ayaa shaygii loo diray soo celiyey inuu dabada marsado oo u yidhaahdo ilaa ood mushqaayaddii isiiso ku dhiibi maayo malaha falaysa lahu xabsuhu shaygii uu soo celiyey inuu xabaaso ma u haysto malaha liqabdi ljucli mushqaayadda gacan ku dhigideeda maxaa yeelay dee wuxuu wax ku mudanayaba waa dhiibid mar radda qofka ii soo celiya dee soo celintii waa gacan gelin markaa isagoo gacanta ugeliye mooy mushqaayaddii yeelanba maayo wayusadaqu waa loo rumayn almaaliku waa loo rumayn idaa ankara sharda aljucli markuu inkiro ow ama sacyahu inuu ninkani u socday fii raddii soo celintiisa fain ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fii qadri ljucli taxaalafaa labadooduba way dhaaran waxa uu leeyahay sheekhu ninka masalan maaliga ayaa la odhan dhaaro haddii uu inkiro inuu u shardiyey mushqaayad masalan nin baa baadi ka maqnaydoo baadidii baa nin u soo geliyey wuxuu hi si waxoogaygii aada igu tala gashay maaligii wuxu hi waxbaba kuma shardiin midhba anigu waaryaa i soo celinayo igu waxaan ilaahay dartii igu soo celinayo mooyaan anu mushqaayadda kuma sheegin markaa arrinkaasay isku hayaan waad ii shardido intaasay hayda isi iyo m midhba kuma shardiin waxa loo rumay nun maaliga ayaa la odhan ku dhaaro xayla asalku waa inaan shardi jirin asalku inaan shardi jirin oo ninkayna dimadiisa waxba saari wey ku dhaarun baa la odhanaya ad ninkaa waxba u shardiin aw sacyo oo ankara sacyo ama wuxuu inkirayba ninkan caamilkii inuu shaqeeyey fii raddihi soo celintiisa inuu ka shaqeeyey war imanka maadaa awrkan keenay oo soo cel xaggeed ku soo celis anaa waday buu yidhi oo miyaad arkayn dhangada iyo daalka waxaa iga muuqda isna wuxuu yihi waxba kama jiraan awrku isagun bay soo galay oo idul yimi taana markay isku qabsaan wax markhaatiya iyo waxba toona aan la haynin waxaa loo rumaynaya maaliga waxaa odhan inuu isaga soo kaagalo ninkani soo celin haye bismillah un baa odhan fain ikhtalafaa fii qadri ljucli haddaba waa la isku waafaqsanyay meesha in wax la magacaabay ee ninkii caamilkaana wuxuu leeyahay waxaad ii qabatay boqol isna wuxuu leeyahy mee konton bay ahayd qadarkii baa la isku hayaa taxaalafaa labadooduba way dhaaran mid waliba maaligii wuxuu odhan wallaahi inaan konton kuu qabtay oona boqol kuu qaban caamilkina wuxuu odhan wallaahi inaad boqol ii qabato oonad konton ii qabanin marka labadaa dhaarood dabeedna la isliqsiiyo caqdigii waa la fasaqaya caqdigii marka la fasaqo ujratu matalun baa loo leexano waxaa la odhan ninkan caamilka ahi dee waa shaqeeye maxaa ujratu matal uu yahay waana markay bacda shuruuc tahay hadday qablo shuruuc tahay dee ina kala kaxeeye weeyi mar hadday qablo iyadana shaqadiiba la bilaabin intaasuu ahayo intaasay ahayd la isku qabto dhaariba meesha soo geli mayse wayna kala kaxeeyeen wallahu aclam